gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa shir gudoomiye kulan gaar ah oo looga hadlayey horumarinta dib u dhiska caasimadda dalka iyo weliba kaabayaasha dhaqaale gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale oo goobjoog ka ah kulanka ayaa waxa uu sheegay intii uu socday in diiradda lagu saaray dardargelinta mashaariicda lagu horumarinayo magaalada gaar ahaan dhismaha wadooyinka xaluhelidda maaraynta biyaha roobka iyo dib u dhiska xarumaha danta guud gudoomiye ku-xigeenka ayaa markii uu soo dhammaaday kulanka waxa uu ka hadlay waxyaabihii kala duwanaa ee looga hadlay kulankaasi maanta waxaa kulan gaar ah isku een yeeray duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir qaybta howlaha guud gaar ahaan guddiga u xil saarnaa tenderka mashaariic ilaa iyo sideed toban kilomitr gaarayso oo ka kooban afar package guddigaas waxaa barbar socday unitka ama qaybta b i u oo iyagu si gaar ugu xil saaran mashaariicda wal bankiga kuwaasoo la falgala qaybta howlaha guud ee dowladda hoose xamar duqa magaalada muqdisho wuxuu warbixin ka dhageystay unitka b i u iyo sidoo kale guddiga u xil saaran tenderka oo hadda howshiisu meel dhexe marayso waxaa warbixin laga siiyey wadooyinka hadda qorshaysan ee la diyaariyey wadooyinkaas oo runtii bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir u ah kuwa aad iyo aad muhiim ugu ah oo halbowle ah wadooyinkaas waxay ka kala yihiin wado kaaran ka baxayso oo kaysaney oo taqriiban dhowr kilomitr ah sidoo kale wado kasoo baxayso naysir buundo shibis boondheer marayso ilaa fifteen may warta nabadda imaanayso wadadan via roma iyo wadooyinka yar ee xamarweyne soo gala sidoo kale wado shangani galayso wadooyinkaasi waxaa kamid ah wado oo iyadana istraatiiji oo muhiim ah oo ka baxayso degmada daynile oo iyadana saddex kilomitr ah sidoo kale wado iyadana ka baxayso isgoyska banaadir isbitaalka madiino kadibna u gudbayso degmada kaxda wadooyinkaas marka la isku daro guud ahaan waxay gaarayaan ilaa iyo toddoba iyo toban kilomitr sidoo kaleente duqa magaalada muqdisho waxaan warbixin ka siinay arrimaha la xiriiro biyimaranada oo iyadana muddooyinkii lasoo dhaafay shaqooyin fiican ay ka socdeen taasoo daahfurkeedii ahaa bishii juulaay ee sanadkan